بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى باب مقدار الماء الذي لا ينجي لا ينجس baabu miqdaari اlmaaءi waxau yihi hada kani baabu miqdaari اlmaaءi biyihii qadarkoodii cadayntiisii u baab yahay alladii biyaha oo maqadarka biyaha oo laa yanjusu aan najaasoobaynin biyaha aan najaasoobaynin hadday najaas ku dhacdo ilaa inay isbedelaan ma ahane qadarkooda waxa ku soo arooray cadayntiisiiba u baab yahay وبالإسناaد qال xdثnا أbو بكر بن khلاad الbاhلي qال xdثnا يزيد بن هاrون وهو أbو khالد الwاسطي qال أخبرnا محمد بن إسحاq وهو محمد بن إسحاaq بن يسار المdني صدوq يdلس عن محمد بن جعفر بن الزبير hadda riwaayadan محمد بن إسحاaq cancanuu ku wariyey laakinahu saraxa bالtaxdiidi kamaa fi daara quniy fii sunani daara qutni sida daara qutni sunankiisa uu ku wariyey musarax bitaxdiid iyadoo abuu wariyey can muxamed bni jacfar bni الzubayr can cubayd اllaahi bni cabdillaahi bni cumara can abiihi qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama nabigaan maqlay su-ila isagoo la su-aalay can ilmaa'i biyaha yakuunu ahaanayo bilfalaati meel bannaan ah min alardi oo dhulka ah iyo wamaa baan su-aalay yanuubuhu waxa ku soo aroorayo biyahaas oo yacnii kusoo noqnoqonayo min addawaabi oo xoolo ah iyo wasibaaci dugaag ah laba su-aal buu su-aalo su-aasha hore waxay tahay waxa ay tahay biyaha meel lama degaan oo bannaan a biyaha iska yaallo ayuu su-aalay markii hore huma haddana wuxuu su-aalay yacni waxaa kaloo lagu cadfay su-aashaas wamaa yanuubuhu min addawaab wamaa yanuubuhu waxa kusoo noqnoqonaya waa ay wamaa yariddu calayhi waxa kusoo arooraayo yani wamaa yanuubuhu ay wamaa yaridu calayhi nawbatan bacda ukhraa yani hadba tooka tooka biyuhu hadday meel war iskaga jiraan ama bannaan ay yaallaan marba waxaa kusoo noqnoqonayo xoolo iyo dugaag intaba waa cabaayaan wamaa yanuubuhu waxaa ku noqnoqonaya oo min addawaabi xoolihii ah iyo wasibaaci dugaagii faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau yidhi idaa balaga almaa-u biyuhu haddii ay gaaraan qullatayni qullatayn haddii ay gaaraan lam yunajishu shay-un waxba ma najaaseeyo biyuhu hadday qullatayn gaaraan wax najaaseynayaa maleh xadiidkan marka waxaa la yidhaha xadiidu lqullatayn sideedana mas'alada biyaha iyo ku saabsan biyaha iyo sida ay ku najaasoobaan markay najaaso biyaha ku timaado xaalko yacni sida xaal biyaha xaalka biyahaas xukunkooda ou noqonayo adu laba madhab unbaa ku jirto madhabna wuxuu leeyahay biyahaas inay isbedelaan unbaa la fiirinaa ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan mar haddii biyo meel ku jiro najaas ku timaado biyahaasi waxaa lagu xukumaa inay najaasoobeen oo keliya marka ay isbedelaan isbedelkana midabka iyo dhadhanka iyo urkaa laga feeriyaa madhabkaasna waxaa ku socda imaamu maalik madaahibta arbacadae afartaa imaam maalik baa saa ku tegey isaga biyaha qaliil iyo kahiir midna uma kala qaado oo ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan micyaarka waxay tahay iyo cabirka uu qaadanayo biyahaasi hadday najaas ku dhacday dartood ay isku bedelaan waa najaasoobayaan isbedelka halka laga fiirinaana waa dhadhanka iyo urka iyo midabka waa weliba dhadhanka ugu sii daran dhadhanka ayaa ugu sii daran waayo hadday meesha ka dhadhamayso waa ku dhex jirtaaba nijaas ayb saddexda madhab oo kale alimaamu shaafici abu xanii iyo abu xaniifa iyo imaam axmed saddexdooda ayagu waxay qabaan biyaha in la kala qaadayo oo loo kala qaadayo qaliil iyo kahiir biyo badan iyo biyo yar biyo badan oo aan najaasoobeynin bimujarad inay najaaso ku dhacday aan ku najaasoobeynin ilaa inay isbedelaan maahan oo biyo badan iyo biyo yar oo bimujaradi lmulaaqaa ku najaasoobayo mar hadday najaastu taabatoy la kulantaba khalaas waa iska najaasoobay saddexda imaam oo kale marka qaliil iyo kahiir bay biyaha u kala qaadayeen haddana farac kale khilaaf kaleo labaad waxa uu yahay biyaha yar iyo biyaha badan maxaa cabir looga dhigaa iyo miqdaar waana hadda tabwiibka alimaam ibnu maaja ilaa miqdaar uu sheegay qadarka biyaha hadday gaaraan aynan najaasoobaynin oo ka hadlay meeshaas marka miqdaarkaasi ayay saddexda madhab haddana isku khilaafeen abu xaniifa iyo labadoo labada kaley noqdeen abu xaniifa isaga waxa uu qabaa biyaha yar iyo biyaha badan waxaa lagu kala saari karaa haddii biyaha gees qori inta laga dhexgeliyo sidaas loo dhaqaajiyo hadday biyuhu dhinaca kale ka dhaqaaqayaan biyo yar waayuu leeyahay haddii marka geeskan saas qori loo geliyo aynan dhanka kale ka dhaqaaqi karinna biyo aad biyo badan oo qaliil iyo kahiir isagu saas u kala qaaday haddii qori la geliyo inay biyuhu meel geeska gees ay ka wada dhaqaaqayaan iyo inaynan ka dhaqaaqaynin alimaam alimaamu shaafici alimaam axmedna iyaga waxay yidhaahdeen maya biyaha badan waa wixii qullatayn gaaro wixii ka yarna waa yaryihiin qullatayn ayay xad uga dhigeen marka xadiidka nebiga sal l l slam marka wuxuu waafaqaa dabcan waxaan u jeedaa xadiidka nebiga wuxuu daliil u yahay alimaam axmed iyo alimaamu shaafici waayo hadda xadiidkan wuxuu leeyahay idaa balaga almaau qullatayni biyuhu hadday qullatayn gaaraan lam yunajishu shay-un waxba ma najaaseynaayo waxa najaaseynaayo maa dabcan hadday midabka iyo dhadhanka iska bedelaan khilaaf kama taagna inay najaasoobayaan ayaga ee intaysan midab iyo dhadhan iska bedelin ma najaasoobayaan xadiidkan marka oo ibnu cumar sidaas u dhahaa marka ibnu cabdilbar baa xadiidkan aada u cileeyo iyo ibnulqayim laftiisu waa cileynaa fi tahdiib sunan ciladooduna waxay u badan tahay laba shay oo waxay leeyihiin xadiidkan marna waxaa la yidhi cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni cumar marna cabdullaahi bnu cabdillaahi bni cumar mar moxamed ibnu jacfar ibni zubayr ayaa warinaayo marna waxaa warinaayo waxaa marna warinaayo nin kale ayb oo kolna marka yacni hadda moxamed ibnu jacfar ibni ibni zubayr riwaayadiisa hadda ibnu maajaha ou qoray ayb laakiin moxamed ibnu cabaad ibni jacfar waayo ninka kale moxamed ibnu cabaad ibni jacfar marka moxamed ibnu jacfar ibni zubayr baa mar warinaayo wuxuuna ka warinaa can cubaydillaah mar waxaa warinaya moxamed ibnu cabaad ibni jacfar can cabdillaahi ibni cabdillaahi buu ka warinaya taas marka ibnu xajar wuxuu yihi khilaafkaas dhib male cabdullaahi ibnu cabdillahi bni cumar cubaydullahi bni cabdillahi bni cumar dhammaan waa waa labaduba hiqo waay marka isnaadku haddaad cabdullaahi dhahday haddaad cubaydullaahi dhahda labadoodaba hiqo waay mid kastoo ka mida moxamed ibnu jacfar ibni zubayr iyo moxamed ibnu cabaad ibni jacfarna labaduba xadiidka waa wariyeen riwaayada moxamed ibnu cabaad ibni jacfar cabdullaahi waay ninkuu ka warinaayo moxamed ibnu jacfar jacfar ibni zubayrna ninkuu ka warinaayo cubaydullaahi waay labadoodana waxaa jamciyey alimaamu alxaakim fi lmustadrak taasna marka waxay ku tusaysaa in labaduba asal ay leeyihiin oo labadaba ay saxiix yihiin idiraabka horta waa kas waa laga jawaabay khilaafka waa laga jawaabay saanna waa lagu wariyey saanna waa lagu wariyey midda kale waxay leeyihiin qullataynku taxdiidkiisa iyo inta uu la egyahay isagana war badanaa ku jira wax marka aan la aqoonin oo khilaaf uu ku jira nebiga inuu wax ku xadidaa ma dhacaysay dheheen sidaasna marka waxaa lagu jawaabay maya nebigu dadkau la hadlaayey qullatayn waa u caddaay waana garanayey wain kaana dadkan dambe ha isku khilkhilaafaan yacni bitaxdiid intee uu la egyahayba ha isku khilaafaane laakiin dadkii uu nebiga la hadlayay sala allahu calayhi wasalam qullada iyo ashuunka yacni qullada laga hadlaayo weelka laga hadlaayo weel ay garanayaan oo ahay waxna loogu tusaalay jira gabayadoodana ku badan ayuu ahaa marka idiraabna male xadiidkuna waa saxiix ayb waana xadiidka daliil ahaan xoog badan ee kala saaraayo biyaha qaliil iyo kahiir u kala qaadaayo mafhuumka xadiidkanna waxaa laga fahmaa hadday biyuhu qulataynka yar yihiin oy najaas ku timaado waa najaasoobayaan ama ha isbedelaan ama yaynan isbedelin ayb xadiidkan marka inta laga dhihi karo inahaas wa bihi qaala marka lam yunajishu shay-un weliba nas waayo marka riwaayo waxaa jirta lam yaxmil ilkhabat lahayso xoogaa midaasi tanaa kasii sariixsan wa bihi qaala xadahanaa camru bnu raaficin wahuwa alqaswiniyu albajaliyu abu xujirin hiqatun habtun xadiid min afraadi bni maaja qaala xadahanaa cabdullahi bnu lmubaarak wahuwa almarwasiyu can moxamed bni isxaaq can moxamed bni jacfarin can cubayd illaahi bni cabdillaahi bni cumara can abiihi can الnabiy sal l slama naxwahu naxw xadiidi yaziid bni haaruun wa bihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamadi huwa طanaafisiy qaala xadaanaa wakiicu huwa bnu اljaraax qaala xadaanaa xamaad bnu salamata can caasim bni اlmundir huwa caasim ibn اlmundir ibn الzubayr ibn اlcawaam alasadiyu اlmadaniyu saduuq can cubayd illaahi bni cabdillaahi bni cumara can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa kaana almaau qullatayni biyuhu hadday qullatayn yihiin ow aw qaala halaaan raawigaa ku shakiyey ama saddex qullo ay yihiin ow halaatanta marka shaku raawi waayo riwaayadan leena la gooni noqotay ayb sida alimaamu lbayhaqi macrifatu sunan walaahaar uu ku caddeeyey lam yunajishu shay-un wax najaaseeyaa ma lahan qaala abulxasan ibnu salama oo abulxasan alqataan ardayga ibnu maaja kitaabka ka warinaye wuxuu yihi xadahanaa abu xaatim qaala xadahanaa abulwaliid waa tayaalisay wa abu salama abu salamata tabuudakiyu wabnu caa-ishata alqurashiy ibnu caa-isha magaciisa waa cubaydullaahi ibnu moxamed ibni caa-isha nisbatan ilaa caa-ishata binti dalxa ayaa loo nisbeeyey iyadoo duriyadeedu ka mid ahaa wa kaana hiqatan jawaadan rumiya bilqadari walam yahbut bidcatulqadaraa lagu sheegay laakiin maka sug ma sugnaanin arrintaa wax sugan maaha abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i baa u wariyaan marka abu daawuud tirmidi nasaa-i baa u wariyaan aligu ibnu maaja uma wariyo waay laana ziyaadaad waay haddatan oo kitaabka hadda sunan ibni maajaha xadiidkan kuma ninkan kuma soo aroorin ibnu maajo ka warinayo hadda waxa ka warinaya waa ardaygiisii ziyaadaadkii uu kitaabka ku ziyaadiyey qaaluu xadahanaa xamaad bnu salamata fadakara naxwahu buu sheegay ayib oo marka naxw xadiidi wakiicin wa gayri iyo waa naxw xadiidi wakiic qaala baabu lxiyaadi daraha yacni dar xiyaad waa jamcu xawd xawdna waxaa la yidhaha darka darka biyaha ay ku jiraan waa xiyaadna waa jamac waa daryaal dar marka darkaasi biyaha ku jiraan oo mararka qaar marka ay dhici karta inay xoolo ka cabaan oo dugaag mararka qaar oo afka geliyo uu ka cabo iyo axkaamtaas raba inuu ka hadlo wa bihi qaala xadahanaa abu muscabin ilmadaniy huwa axmed bnu abi bakrin الzuhriy saduuqu caabahu abu khayhamata lilfatwa bira'yi waa soo mar qaala xadahanaa cabduraxmaan ibnu zayd bni aslam cabduraxmaan ibnu zayd bni aslam ninkaani markaa aad u daciif u yaho xaakim xagga xadiidka amaa tafsiirka aada u yaqaanay tafsiirka aqoon badanoo u lahaa oo qur-aanka aabihiisna waa ka bartay aadna waa u yaqaanay tafsiirka ninka aada arkaysaan oo laleeyahay waqaala ibnu zayd haddaad aragto ibnu zaydku waa cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam tafsiirka caalimow ku ahaa laakiin xadiidka hiqanimada xagga xadiidka daciif u ahaa xaakim abu cabdillaahi alxaakim kitaabkiisa adducafaa-u wuxuu ku yidhi wacabduraxmaan bnu cabduraxmaan bnu zaydin rawaa can abiihi axaadiida mawduuca abiihi axaadiis mawduucuu ka wariyey waqaala ibnu ljawsi ibnu ljawsi waxau yidhi ajmacuu calaa dacfihi ninkan waxay ku ijmaaceen culimada dacfigiisa waana ninka ku jiro aayadda yacnii qisada caanka ahoo dadka qaar marka ay u deliishadaan tawasulka fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaat oo aadam markuu dembiga galay ay leeyihiin wuxuu ku tawasulay nebiga nebi moxamed sala alla ly slam maba abuurinba weliya sideed ku aqoonsatay baa la yidhi markaasuu yidhi qawaa'imu lcarshi baa waxaan ku arkay laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuulullah markaas waxay ku leeyihin nebiga isagoon dhalanin baaba lagu tawasulay xadiidkaas marka cabdiraxmaan waana mustadrag almustadrag cala saxiixeynowna ku dhigay xaakim laftiisa haddana maca daalika waxaa la yaabale mustadragii inuu ku soo qaado kitaabu ducafaana uu yidhaahdo yarwi can abiihi axaadiida mawduuca waxyaa marka waa waham iyo waxbaa ku dhacay qalab walidaalika imaamu dahabi iyo ibnu xajar iyo waa daciifiyeen aharkaas waxayna yidhaahdeen weliba imaamu dahabi wuxuu yihi bailun waa xadiid baail ibnu xajarna annukat calaa kitaab ibni salaaxa salaxa ayuu wuxuu ku sheegay cabdiramaan cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam inuu mustadraga uga soo saaray xaakim xadiidkiisana xagga ku saxiixiyey haddana kitaabkiisa kitaabu ducafaa dadka uu ku soo qaaday uu ku daray oo ka mid noqday ou yidhi xalaal ma aha mana bannaana in wax laga wariyo marka ilaahay unbaan doo xilmaamin bani aadamku waxuu meel ku qoray waxaa laga yaa inuu iska hilmaamo markanana iska duhuul iyo ku dhaco ayb marka wax daliili ka raaci maayaan xaakima meeshaas ku wariyey yani baxiga waxaa baxigu sidiisuba waa baxhun nasun musadaq iyo baxhun muxaqaq ayuu baxiga dhabtaa kaas wa nasku inuu saxiix yahay dalaaladuna inay saxan tahay oo baxigu uu yahay baxi muxaqaq ah kaasaa cilmi la yidhaahdaa waay can abiihi aabihi buu ka warinayaa can caطaaءi bni yasaarin can abi saciidin اlkhudriy ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nabiga su-ila waxaa la su-aalay can ilxiyaadi dararka allatii kuwa taas oo beyna makata walmadiina makii madiina dhexdooda ah meelaha biyaha ku jiri jiraan yaridu sibaacu yariduha sibaacu dugaagga ayaa aroorayay walkilaabu eeyaha aroorayso walxumuru dameeraha ayaa aroorayaan ayaa ka cabaaya wa can idahaarati minhaa iyo in laga weysaysto laga dahaaro qaataa la su-aalay faqaala waxa uu yidhi nabiga sal l slama lahaa maa xamalad lahaa waxay leedahay maa xamalad waxay xambaaratay fii butuunihaa caloosheeda ay ku qaadday yani dugaaggaasi waxaas aad sheegaysaan wixii calooshooda ay ku qaateen ay leeyihiin walanaa annagana waxaa noo sugnaaday maa habara wixii soo haray dahuuran xaal uu yahay wixii soo haray oo ay soo reebeen meesha uga tageenna annagaa iskale annagoo ku dahaaro qaadanayna weliba saasuu yidhi nacam xadiidka daciif waaye laakiin inkastoo uu daciif yahay xukunka uu sheegayo axaadiid badanaa kusoo aroortay waayo wartu markay weyn tahay ey afka geliyama najaaseynayo war biyo badanoo boqolaal fuusta ay ku jiraan maku najaasoobayan saas dugaag oo cunay sidoo kale cabay sidoo kale wahaakada ayb laakiin hadday wax yar yihiin eygu waa najaaseynaya leanna xadiidku waxau ahaa idaa walaqa alkalbu fiinaa'i axadikum falyuriqhu ha daadiyo kadibna weelka ha dhaqo marka biyuhu hadday biyo yar yihiin oo ey afgeliyo waa najaaseyna amaa hadday biyo badano meel iska fadhiya war oo kale ay yihiin waxba najaaseyna ilaa inay najaasada la doorsoonto ma ahan wa bihi qaala xadahanaa axmed bnu sinaan huwa abu jacfarin alqaطaan hiqat xaafid qaala xadahanaa yaziid bnu haaruun wahuwa alwaasitiyu abu khaalid ثqة إmam qala xadaثna شharيiku wa شharيik بن cabdالlaahi صaduq saيء الxفd عan طrيif بn شhihaabi wهو الbصriي الأshل ضaciif rawaa lahu tirmidiy wibnu maaja qaala samictu abaa nadrata waa almundir bnu malik bni quطaca wahuwa hiqat yuxadiثu can jaabir bni cabdillaahi qaala intahaynaa ilaa qadiirin waxaan soo gaarnay meel kayn oo biyana biyo fadhiyaan qadiir marka waa meesha kaynta ah biyahana ay fadhiyaan war yani warta oo kalene warta faidaa fiihi waxaaba dhexdiisa ah oo meeshaa biyuhu ay ku jiraan waxaa ku dhex jiro oo dhexdeeda ah jiifatu ximaarin dameer marka baktigiisa qaala waxau yidhi fakafafnaa canhu waa ka joogsanay xata intahaa ilayna rasuulu llahi sal l slam ilaa uu nabigana soo gaaray faqaala nebigu waxau yidhi ina alma'a laa yunajisuhu shay-un biyaha wax najaaseey wax najaaseeyaa ma jiraan biyaha wax najaaseeyaa ma jiraan ilaa in tagayur ku dhacay maaha fastaqaynaa waan ka dha waa dhaansannay wa arwaynaa waan ka dherjinnay xoolihii dawixii markaas waxamalnaa waana xambaarannoo waa qaadannay biyihii xoogaana waa sii qaadannay ayb xadiidkan markaa inta marfuuca ah ina alma'a laa yunajisuhu shay-un intaas bis waa xadiid xasan a waayo oo duruq badanay ku timid inta kale laakiin sanadkeeda dariif ibnu shihaab ayaa ku jira waana daciif laakiin nebigu inuu yidhi ina almaaa ahuurun laaama ina almaaa ahuurun ina alma'a laa yunajisuhu shay-un matnigaas isaga intaa marfuuca oo saxaax weliba min xadiid abi saciid isagoo ah ayuu saxiix yahay oo fii qisati biiri budaaca ceelkii qoladii reer budaaca reer budaaca waxaan u jeedaa ceelkii biiri budaaca la dhihi jiray ee abu daawuud xadiidkiisa aada loogu sheegay kaasuu ku yidhi marka ina almaaa dahuurun laa yunajisuhu shay ayb marka biyaha hadday badan yihiin najaaso ku dhacday waxba u dhibi maayaan waa laga soo saarayaa ceelashoo kale hadda ceel weyn hadday bahal uu ku dhaco ku baktiyo waa laga soo bixinaa unbis in lagu dahaaro qaato iyo waxyaabahaas oo kale wax dhiba malaha de allaahuma haddii qofka oo dee min baab caafimaad iyo waxaas iyo haddii uu cudur iyo wax looga cabsana baab kale waayo laakiin waxaan inaga ka hadlayna waxay tahay ma lagu dahaaro qaadan karaa waa lagu dahaaro qaadana hadduu qulitaynba ay ka badan yihiin biyihii aynanna doorsoominoo is isbedelin وبه قال xdثnا محمود بن khالد والعباس بن الوليد الdمشقyاni عباس بن الوليد وهو صدوq من أفrاaد بن mاجة qال xdثnا مروان بن محمد وهو طاطرائي ثقة rwى lh مسلم والأربعة qال xdثnا رشdين رشdين بن سعد أبوالحجاج المصري ضعيف qال أخبرnا معاaوية بن صالح وهو معاaوية بن صالح بن حdيr عن rاشhد بن سعد rاشhد بن سعد المqري ثقة kثير الإرساaل rwى lh البخاري في الأdب المفرد والأربعة عن أبي أمامة الباهلي qال qال رsuل الlه صلى اه عل سلم الماء lا ينجسه شhيء biyaha waxba ma نajaaseeyo إlا ma غلبa عalى riixihi wixii urtiisa ka adkaada ma ahne وطacmihi dhadhankiisa iyo walownihi midabkiisa wixii ka adkaada ma ahne marka xadiidkan sanadkiisa rishdiin ibni sacdin baa ku jiro daciif ah buluuqulmaraamkana ibnu xajar waa ku ishaaro waa ku soo qaaday ilaa maa galaba calaa riixihina isagaasaa la gooni noqday inta kale almaau laa yunajisu shay-an horeba waa usoo marnay laakiin daciif ha ahaado ilaa maa galaba calaa riixihi wa dacmihi wa lownihi tagayurka ijmaaca u daliila alimaamu shaafici wuxuu soo guuriyey ijmaac in hadday biyuhu najaaso darteed la doorsoomaan inay najaasoobayaan laa khilaafa fii dalika bayna ahli اlcilmi marka ijmaacaas ayaa lagu khasisayaa waxyaabaha mudlaqa ah imaamu maalik marka adiladiisa waa tanaa ina almaaa dahuurun laa yunajisuhu shay-un almaau laa yunajisuhu shay-un ina almaaa laa yunajisuhu shay wuxuu leeya lama kala qaadin maa waa ismu jinsi muxallan bal cumuumaa laga faa'iideysana biyo yar iyo biyo badanba asagoo halkaas kanuu qabsaday culimada kalena mafhuumka waxay qabsadeen idaa balaga almaau qullatayni lam yunajisu shay-un haddaysan gaarin waa najaasoobayaan waa isna marka waxaa la yidhi midkan labada xadiid mid walbaa cumuumi khusuusaa ku jira caam min wajhin khaas min wajhin mid walba saas waa marka kan cumuumkiisa kan kale aad takhsiisinaya ka kale cumuumka ku jira kanaad takhsiisinaya almaa-u cumuumka ku jira biyo yar iyo biyo badanba waxaa takhsiisinayo idaa balaga almaa-u qulatayniga lam yunajishu shay-unna wax najaaseynaya ma lehna xadiidka qulitaynka inuu doorsoomo biyaha inaynan doorsoomin lama sheegin ilaa maa galabadaana marka iyadana takhsiisinayso haddaad tiraa daciif waaye waxaan leenahay ma ijmaaca looga kaaftoona ayb qaala baabu maa jaa fii bowli الصabiyi aladii lam yacam baabu bayaani maa kii caddayntiisibu baabaya jaa-a ku yimid fii bowli sabiyi cunuga sabiga kaadidiisa aladii lam yadcam kaasoo aan waxba cunin sabiga aan waxba cunin kaadidiisa wuxuu ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa abulaxwas wahuwa salaam bnu sulaym alxanafiyu عن سماك بن حرب عن qاabuuس بن أbي المخاarق وهو الكوفي lا بأس bه أbو dاود نسائي بن mاجه baa u wariyaan عن لbاaبة بنت الxاarث qاaلت waxay tihi baala الxuseين بن عaliيi ayaa kaadiyey fيi xaجر النبي صلى اه ل سلم نبga dhabtiisuu ku kaadiyey faqلtu waxaan idhi yaa rasuul الlah أcdina lubaaba marka iبن cabaas hooyadiis waay markaa nebigan waxaan ku idhi bay tiri acdinii thawbaka maradaada ii dhiib walbas thawban hayrahu maro kale labiso kan aan soo dhaqayo wax saas fa qaala waxau yidhi innamaa yundaxu waa la firdhiyaa min bowli dakari wiilka kaadidiisa waa la firdhiyaa oo biyo unbaa saas loogu fifirdhiyaa wa yugsalu waa la dhaqaa min bowli lunhaa dhadiga gabadha yar ee dhadiga ka dhadiga yacni gabadha yartaa laga wadaayo kaadideedana waa la dhaqaa iyada marka wiilkay gabadha yar ee aan waxba cunin caano maane wax kale aan cabin ka leanna riwaayaadka qaar baa waxaa ku jiraan yurashu min bowli radiici wa yugsalu min bowli ljaariya radiic marka nuugmadii baa loo nisbeeyey marka meeshaa inay ku kala duwan yihiin wiilkaiyo gabadha ay ku kala duwan yihiin oo kaa marka ilmaha yaryaree wiil wiilka yarka een cunto gaarin oon cunto cunin macnaheeda ma waxaa laga wadaa hadda xadiidka laga fahmaa kaadidiisu najaas ma aha maa laga wadaa mayo najaas waa tahay laakiin najaas mukhafafo waa biyo yar in dhag dhag lagu siiya unbaa ka adag laakiin najaas ma ahan meesha ma taallaba dadka qaar baa waxay u qaadanayaan gabadha inay najaas tahay kaadideeda yartaa wiilkuna una labaduba najaas waayihiin laakiin ha adka yacni yacni khafiifnimada iyo adkaanshaha unbay ku kala duwan yihiin wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba wacali bni muxamedin qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa hishaam bnu curwata can abihi can caaishata qaalat utiya nabiyu sal ly slam nebigaa waxaa loola yimid bisabiyin baa loo keenay cunug yar fabaala calayhi waa ku kaadiyey korkiisuu ku kaadiyey faatbacahu lmaaa biyihii buu raaciyey marka walam yaqsilhu mana dhaqin biyo unba korka uga shubay ma dhaqin ayb nebiga marka dabeecad wanaaggiisana waa laga fahmaayo ilmaha yaryarkaa dhabtow saari jiray hadday ku kaadiyaan waxba kuma qayli jirin wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba wamaxamed bnu sabaax qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can izuhriyi can cubaydillaahi bni cabdillaahi can ummi qaysin binti mixsan qaalat dakltu bibnin lii wiil aan leeyahan la soo galay calaa rasuuli illahi sal l slama nebigaan ula soo galay lam yaأkul iطacaama kaasoo aan cunto cunin waa qeyd marka kaas qeydun lahu mafhuumu kii marka cunto cunay waa inuu xukunkiis ka duwan yahay marka fabaala calayhi waa ku waa ku kaadiyey korkiisuu ku kaadiyey fadacaa bimaa-in biyo u yeertay farasha calayhi waa rusheeyey marka korkiisuu rusheeyey وبه qال xdثnا xwhrة بن محmd وهو أبوالأزهر البصري الوراq صدوq rawى lh أbو dاوuda وبن mاجة ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم وهو التستري مqبول من أفrاad بن mاجة qال xdثnا معاaذ بن هiشhاm qال أخبرnا أbي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي صنبر عن qتاadة عن أبي حرب بن أبي الأسود الdيلي وهو البصري ثqة مgciisa محjل ayaa l yihah وqيل cطاء wa ثqة rawى lh مسلم والأربcة عن أbيهi aabهi أبوالأسود الdيلي عن علي أن نبي الله صلى اه سلم qاaل نبgu waxa uu yihi في bول الرaضيici wiilka yعnي naaska hooyadii nuugaayo yumdaxu bowlu lgulaa ka nuugaayo macnaha kaadidiisa wuxuu ka yidhi yundaxu bowlu lgulaami wiilka kaadidiisa waa la firfirdhinaa wayusalu bowluljaariyati gabadhana waa la dhaqayaa tafriiqaasaana ugu xoog badan oo nusuustu ay tilmaantay xadiidkan dambe calina waa la isku khilaafay fii rafcihi wa waqfihi ibnu xajar talkhiiska wuxuu ku yidhi isnaaduhu saxiixun إلا أنه اkتلفa في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساaله وqad رaجح البخاaرiيu صحته bخaaري marka xadiidka صحيixnimadiisa u rajaxay daara qطنina sidoo kale ayuu u صaحيix yeelay iبن xaجaرna فتxulbaariga isنaadka marفuuعa waa صaحيix yeelay riwaayada mowquufadana wuxuu ka yihi walaysa ذalika بcilaة qaadxa cilo qaadixa wax dhaawacaysa ma aha taasna وبه qال xdثnا cمر بن علي هو أbو xفص الفلاص ومجاهد بن موسى وهو الkhوارزمي الkhtلي ثqة مسلم iyo أصحاaب السنن الأربعة u wariyaan والعباس بن عبدالعظيم وهو العنبري ثqة qالوا xdثnا عبدالرحمن بن مهدي qال xdثnا يحيى بن الوليد وهو الطائي أبو الزعراء لا بأس به روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثني محل بن خليفة وهو الطائي ثقة قال حدثني أبو السمح والدراج قال كنت خاaدم النبي صلى الله عليه وسلم نبga khاadمkiisaan aهاa فaجiئa waxaa loo keenay بالxaسن xaسن أو qاaل الxuseين buu yihi mعنaha ayaa loo keenay فbاala عalى صدرihi xabadkiisa xabadka korkiisa uga ka ayuu ku kaadiyey xabadkiisa korkiisa ku kaadiyey faaraaduu waxay dooneen an yaqsiluuhu inay dhaqaan faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxay rushahu rushay fainahu yuqsalu bowlu ljaariyati waa la dhaqaa gabadha kaadideeda wayurashu bowlu lgulaam wiilka kaadidiisana waa la rusheeyaa ayb wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa abu bakrin alxanafiyu qaala xadaanaa usaamaة bnu zaydi wahuwa aleyhiyu can cmr bni shucaybi can umi kurzin ana rasuula اllahi sal l slm qaala bowlu lgulaami yundax wiilka kaadidiisa waa la firfirdhiyaa wa bowlu ljaariyati yugsal gabadha kaadideedana waa la dhaqaa qaala abulxasan ibnu salma waxa uu yihi abulxasan ibnu salma waa abulxasan اlqaطaan waa zawaa-iduu ka mid yahay xadaanaa axmed bnu muusa bni macqilin qaala xadaanaa abulyamaan almisriyu saasuu yidhi ibnu xajar wuxuu yidhi abulyamaan tahdiibu tahdiibka alsawaabu abuluqmaan abulyamaan maana sawaabku waa abuluqmaan wasmuhu moxamed bnu cabdillaahi bni khaalidin alkhuraasaaniy taqriibkana markuu abulyamaan gaaray abulyamaan almisri buu wuxuu yihi sawaabuhu abuluqmaan mastuurun min afraadi bni maaja marka min afraadi ibni maaja meel kaleu noogu imaan doonaa w ninkan hadda hadda si tan markaan hadda ma og tahay sanadki ibnu maajah maba ahanba kan ayb qaala sa'altu shaaficiya imaamu shaafici baan su-aalay can xadiidi الnabiy sal ll slam yurashu min bowli اlgulaam wayugsalu min bowli اljaariya walmaa-aani labada biyana jamiica waaxid waaxidun waa hal kaadi kaadi yani wuxuu le xigmadoo warsana isaga hadda labadiiba waa biyo sababta marka maxay tahay macnaa loo kala duwan qaala wuxuu yidhi alimaamu shaafici lianna bowla algulaami wiilka kaadidiisa min almaa'i watiin biyo iyo waxay ka ahaatay iyo dhoobo wa bowla aljaariyati gabadha kaadideedana min allaxmi waddani ayay ka timid hilib iyo dhiig sidee uma qaala lii wuxuu igu yidhi fahimta marka alimaamu shaafici markau saa igu yidhi ma fahamtay buu yidhi ow qaala laqinta yani ma garatay macnaha ma garatay qaala waxau yihi qultu waxaan idhi laa may ma fahminaa iri qaala waxa uu yidhi in allaha alle lamaa khalaqa aadama aadam markuu abuuray khuliqat xawaau waa la abuuray min dilacihi alqasiir feertiisa gaabana laga abuuray haweentii marka de hilib iyo dhiig iyo xaggeeda laga abuuray iyada mar haddii aadam oo hilib iyo dhiig iyo ka kooban laga laga abuuray taas marka tan gabar marka waa saas u jeedaa markuu leeyahay marka wa bowla aljaariyati min allaxmi waddami fa saara bowlu lghulaami wuxuu noqday wiilka kaadidiisa min almaa'i wadiinay ka ahaatay marka ile aadam isaga dhoobaa laga abuuray mogta caro laqooyaa laga abuuray wa saara bowluljaariyatina waxay ahaatay min allaxmi waddami wax ka yimid khilqadii hore u celiyey marka isaga imaamu shaafici oo ninkay naagta laga kala abuuray hab abuuristoodii hore xawaa iyada waxaa laga abuuray aadam feertiisa feertuna hilib iyo waxa waaye iyay ku dhex jirtaa qof aadam laakiin w waxaa laga abuuray caro iyo biyo laysku daraa laga abuuray fasaara bowlu lgulaami min almaai waاطiin wa saara bowlu ljaariyatina wuxuu noqday min allaxmi waddami qaala waxa uu yihi marka qaala lii wuxuu igu yidhi fahimta ma fahamta qultu nacam haabaan qaala waxau yihi qaala lii wuxuu igu yidhi nafacaka allaahu bi allah kugu anfaco yihi marka faa-ida marka ziyaadaadka marka qaar faa-iida isaga jirta marka waxyaaba iska fawaa'idu ayuu keenaa meeshaas laakiin bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin xadiidka ina almar'ata khuliqat min dilacin dhahayo isticaaraa kaa ku jirto istucira lilcawaj sida feerta u qalloocdaa naagtuna u qalloocdaa waayo macnaha dabcigeeda qalloocaa ku jiro ayaa laga wadaa ee feer in laga abuuray maahanay leeyihin laakiin xataa haddii saas taas la dhaho aayadda yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minhaa zawjaha haddii marka mintii laga dhigo wakhalaqa abuuray minhaa nafsadaa xaggeeda haddii la dhaho zawjahaa ka abuuray waa sidaan hadda imaamu shaafici tilmaamayo ay noqoneen inkastoo macno kalena la ysaga fasiri kara laakiin waxaa loo badan yahay un haween hawaa aadam in laga abuuray oo isaga marka feertiisa in laga abuuray axaadiidna waa kusoo aroortay dabcan kaas xataa haddii la yidhaahdo ta-wiilay waxbau aqbalaa xataa haddii la dhaho ayb ee hadda marka xikmadan xikma mansuusa ma aha laakiin imaamu shaafici markuu fakeray ijtihaadkiisa istinbaadkiisu saanay la noqotay xikmada ee xikma xikmadaani hadda marka wax nas ku soo arooro mansuus ma aha waa la wehesho karaa marka dhib male kalaamul a'ima waxaa kale culimmada qaar yidhaahdaan sa xikmad kale sheegaano waxay dhahaan inta badan dadku wiilashay jecel yihiin badanaa marka wiilasha waa haysanayaan korkay saar saaranayaan kaadidooda waabawaa waa ku badaneen marka yani maadaama ay qof mar walba dhabta saaran iyo qof marmar un la saarayo ay kala duwan tahay waxay leeyihiin marka haddii la yidhaha mar walba hala dhaqo xarajaa a imaanayo marka waxyaabahaas oo dhan waa uun siday la la noqotay iyo culummada laakiin arrintu waa uun arrin tacabudi ana qaaraa dhahayo xikmaddeeda allahu aclam waa arrin tacabudi ah sharcigeenna oo la yimid saas unbaa loo raacaa ayb haddii marka faariq dad waxaa jira marka waswaas shaydaanoo zamankan socdaa jiro hada alwaswaas ashaydaani wuxuu ku dhisan yahay nimanka iyo naagaha inaan loo sameynin faariq maxaa u kala sooceeyo uu ku leeyahay dad ilaahay abuurtay oo ma dooduma waxay ka taagan tahay ilaahay ma abuuranin maan isku haysanaa iskuma hayna taas ilaahay inuu abuurtay labadaba waxaan isku hayna maahna laakiin farqi khilqi ah ma jiraa mase ma jiro waa jiraa qof inkiri kara male biologiga xataa waa lagu bartaa biology waa lagu bartaa waxaan marka weliba qofku la gaaro yacni da-da age of puberty qofku markuu gaaro waqtiga oo qaangaarka uu soo dhodhow yahay calaamaad kala duwan oo faariq ah muuqda oo khilqi ah la arkaa nin naag iskuma eka sooma codkooda iskuma eka yacni abu habka ay yacni yani fisicalkoodu farqi baa u dhexeeya daahir ah ninka isdiidsiinaya isagaa waalan yani qof maskixiyan jiran wayan ka wadaa waalidu maahan keliya ma ogtahay dhar leella tuurta ma aha waalida waali waxaa jirta qofka faker ahaan u gasho waxbuu iska aaminaa wixii berri yani faariqaas in la diido oo la qaado waxay tahay waa nooc marka sufsadaa-iyada camal waayo wax oo yani xaqaa'iq joogtoo la inkiraayo haddaad marka ogolaato khilqi ahaan inay u kala duwan yihiin wixii adiga aadan aqoonin oo rabbigii abuurtay ayaga ou yaqaano oo uu ku kala duway u dhaaf marka u dhaaf intaasaan leenahay weliba dadkan dhulalkan dadkan soomaalida oo hadda dhulalkan galbeedka u yaacay khaasatan meelaha america iyo weliba kuwa joogo dhaqdhaqaaqyada noocaasa waa ku bateen waxay u haystaan weliba kal aayati oo kale u haystaan qof qofkii wayani waxyaabahan furuuqdan ilaahay sheegay ama rasuulka sheegay ka hadlaayo ayba waxay u qaadanayaan inuu isaga wax kasi ka yihiin oo kale saasay u qaadanayaan marka qofka hadduu shaydaanku ku ukumeeyo ku ukumeeyo ku ilmo dhalo wixii fiicnaayo waxun u arkaada kuwaas warkooda kuma jiro ayb qaala ba marka caqiidayna noqonay mararka qaar yani barnaamijkan feminismku hadda yani sidoo ku socdo barnaamij caqiido ku socdaba waayo oo nusuustii loo beeninayo dartiis qaala baabu اlardi yusiibuha albowlu kayfa tugsal baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alardu dhulka yusiibuha albowlu kaadida ay asiibayso oo kaadida ay gaarayso kayfa tugsal sidee loo dhaqaa dhul baa najaas gaartay see loo dhaqaa wabihi qaala xadaanaa axmed bnu cabdataa qaala akhbaranaa xamaad bnu zaydin qaala xadaanaa haabitun can anasin ana acraabiyan nin reebaadiye a baala waa kaadiyey fi lmasjidi buu ku kaadiyey fawahaba ilayhi bacdu اlqowm dadkii qaar ka mid ah kusoo booday faqaala rasuulu ulah sal l slm laa tusrimuuhu nebigu wuxuu yidhi kaadida haka goyninina ha ku jarina uma dacaa bidalwin buu u yeertay wadaan mimaa wadaanta oo mimaa in biyo ah fasaba calayhi waa korkeeduu ku shubay marka korka uga shubay marka dhul sida loo daahirinaa waxay tahay haddii najaas ay gaarto wadaan biyo ah ama yacni wadaantu wax badan ma aha biyahaas yarkaa marka baaldi biyo ah ama sakeel biyo ah ama sakeel haafkiis ayaa najaastii marka lagu kor daadinaa lagu shubaa yani waa lagu shubayaa marka waa isla baxaya dabcan marka hore wixii cayn cayn iyo hadday jirto caynta waa laga waa la baabi-inaya wixii ka dambeeyana marka biyahaasa lagu seynaa lagu shubaa waa soconaya marka hadaayi marka mas'aladii ahayd iyo tan miska hor imaanaya hadaa waxaan sheegnay biyo yar najaa yacni bimu najaasta bimujarad almulaaqaat la kulmidda ay najaas la kulmaan inay ku najaasoobayaan biyuhu hadday yar yihiinaan dhahno ee hadda wadaantan marka biyo najaas lagu sii daroo lagu sii shubo sow wixii najaas iskuma sii noqonayaan maya najaastu markaan iyadaa lagu soo arooraa iyada ma soo arooreyso xadiidkii hadaayo aan ka hadlaynina waa inay najaastu iyada biyaha ku timaado waa amaa najaasta in iyada lagu yimaado wax ma dhibayso sida hadda nebigu uu amraayoo kale ayb waxaa kaloo laga qaadana rifqiga dadka dadka weliba laasiima qof hadduu jaahil yahay reer baadiye acraabi uu iska yahay aqoon darra ay wax u geysay ee uu wax iska sameeyo waa loo sheegaa waa rifqiga ta kale waxaa kaloo laga qaadanaa sadu dariica nebiga in la buriyo oo la eriyo wuxuu u diiday ninkan jaa waa kaadiyey meelow hadda halleeyay haddii la buriyo meel kalou sii hallayna haddana marka waxaa sii badanaya mafsadada mafsadadan yaraa la qaadanaa marka ayb qisadan marka darxu tasriibka waxaa jiro qiso uu ciraaqi uu ku keeno wuxuu leeyahay nin baa wuxuu shuyuuqdiisa malaha ka mid ahba wuxuu yidhi waxaan ahaa buu yidhi nin aad aada u tashadud badano najaasada ku tashadudo ahaa madaafkii baa marka ninkaadi uga fakatay yidhi meesha dawaafka kacbada kacbadana marka hadda qururax iyo dhagxaan yaryaraa yaaleen oo marka meesha lagu dawaafayo kaadi baa marka nin uga fakatay markaasa waxaan ku qasbay inuu yidhi dhagaxdaasoo dhan quruurxi inuu qaado uu saarsado uu ka bixiyo meesha waa ku qayliyey yidhi waan aadna waa ugu qayliyey waxaa igu soo dhacay inuu yidhi kabacdi xadiidkan ninkan reer baadiyaha xoogaa waa qoomamooday uu yidhi inaan gafaan arkay waxaa dhacday uu yidhi marka mar anoo marka dawaafayo yidhi laba go' keliyana aan haysto oo labadii go- uu ku dawaafayay ayaa anigii kaadi iga baxsatay yidhi marihii maradii iskaalmeeyey meel aan ku bedelana ma lahan buu yidhi marka waa dhaqaaqay yidhi marka meeshii aan tartiib uga baxay dawaafkii madaafkii maclaadaan tegay yidhi qabuuraha agteeda biyana de sida hadda ma ahayno biyo maadan ma jirin biyuhu halkaasay yaalleenu yidhi marka meelahaasaa loo tegi jiray biyo saan u socday marka yaa nin meesha biyo ku haysto wiilal ou dhalayna la joogaa ee arkay markaasu wuxuu yidhi kaala uu yidhi yaa yacni ninkaagan mut tashadudka badano mana i aqoonin uu yidhi waa isalaamay markaas wuxuu yidhi kaanaka inaad dhar wax kaa hallaabeen anaad laga yaaba haa buu yidhi maradiiba u sheegay maruu siiyey midaasuu ka bixiyey waa la dhaqay qoraxdau ku qallajiyey labadiisii wiiluu u dhiibay intay qabteen ay qoraxda ku qallajiyeen markaas kabacdi aa la siiyey marka waxaan gartay uu yidhi marka ilaahay intaas inuu igu naxariistayba intii xoogaa aan ka qoomameeyey uu yidhi marka tasha mararka qaar de tashadudka iyo xoogaa qofku hadduu qof iska khaaliyudihni yahay oo inuu wax dhibo uunan u qasdin oo kale inaan la dhibin macnaha isagan haddii lagu dhibo waxaa laga yaabaa in markaas wax ka imaadaan dhib ka imaadaan darxu tahriibka marka qisa qisadaas uu meeshaan oo kale ku qoray wabihi qaala xadaثana abu bakr bn abi shayba qaala xadaثana cali bn musirin can mxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata qaala dakla acraabiyun ilmasjida buu soo galay warasuulu llahi sal l slam ana jaalisun nebigana uu fadhiyo faqaala wuxuu yidhi allahuma kfir lii walimuxamedin ilaahu anigii muxamed noo dembi dhaaf intaas dhib maba lahaatee walaa takfir liaxadin macanaa qof annaga la jirkeennana ha u dhaafin labadeenna lee noo dhaaf fadaxika rasuulu llahi sal l slam nebigu waa qoslay wa qaala wuxuu yihi laqad ixtadarta waasican shay waasaca ayaad adiga soo koobatay xero u samaysatay uma wallaa waa jeestay xataa idaa kaana fii naaxiyati اlmasjidi ilaa masaajidka dhinaciisa oo aaday oo ahaaday fashaja yabuulu fashaja lugihiiba u kala taagtay yabuulu xaal u kaadinaya alfashju waa tafriiju maa beyna rijlayn labada lugood inta u dhexayso xoogaa in la kala qaado labadii lugood oo kala qaatay waay labadii lugood oo kala qaaday yabuulu marka isagoo kaadinayo faqaala alacraabiyu ninkii reebaadiyaha wuxuu yidhi bacda bacda an faqiha markuu ogaaday qaladii xunuu galay faqaama ilaya nebigu waa iisoo istaagay biabii wa ummii aabbahay iyo hooyaday ku lagu furto waayee falam yu-anib ima ceebayn markuu wax gartay oo sidaan yidhi falam yu-anib ima ceebaynin walam yasubba mana caynin faqaala waxa uu yidhi ina hada almasjida masjidkani laa yubaalu fiihi laguma kaadiyo inamaa buniya lidikri illaahi walisalaati ilaahay dikrigiisa iyo salaadaa loo dhisay inamaa buniya lidikri اllaahi walisalaati wakas uma amara wuxuu amray bisajlin wadaan min maa-in biyo ah fa ufriqa calaa bowlihi kaadidiisa korkeedaa lagu shubay marka ayb wabihi qaala xadaanaa maxamed bnu yaxya qaala xadaanaa cabdاllaahi maxamed bnu cabdillaahi can cubayd اllaahi اlhudaliy abulkhaaab albasriy matruuk اlxadiid qaala moxamed bnu yaxya huwa cindanaa ibnu abi xumayd waaye cubaydullaahi ibnu abi xumayd aa leeyahay qaala akhbaranaa abulmaliix alhudaliy can waathilata bni اlasqac ayb qaala jaءa acraabiyun ilى الnabiy sal ly slam ayuu yimid faqaala allahuma arxamnii wmuxamada walaa tushrik fii raxmatika iyaana axadan hanala wadaajini axadna hanala wadaajini naxariistaada faqaala laqad xadarta waasican wayxaka ow qaala weylaka iyo qaala fashaja yabuulu lugihiibuu kala taagtay isagoo kaadinayo faqaala asxaabu nabiyi sal l l slam waxay dhaheen mah war ka joog faqaala rasuulu llahi sal l slam dacuuhu iska dhaafo uma dacaa bisajlin wadaan buu u yeertay min maa-in biyaa fasaba calayhi waa ku shubay korkeeda waxaa laga qaadanaa oo kale meesha fuqaadu ka qaataan khusaalatu najaasa najaasada waxaa lagu dhaqay khusaaladeeda in aynan najaas ahayn oy daahir tahay daahir waay hayru mudahir waayo laakiin dabcan khusaaladana waxaa laga wadaa meesha biyihii markii lagu shubo ee wixii kale biyihii meesha ka dareeray ama maradii markii la daahiriyo biyihii ka hooray najaas ma aha biyahaas leanna sida looga qaatayna waxay tahay kaadidii haddii biyo lagu kor shubay biyahaasi waxay sii gaarayaan kaadida lagu dhaqay meel kaloo qallalan hadday wax najaaseynayaan nebigu ma dheheen saas waayo haddii kale meel kale l lasii najaaseyna waxaa kaloo laga qaadana dhulka sida loo daahirinayo sidaas ee maahan marka in la qoda qodid uma baahan in la qodo hadduu jilicsan yahay hadduu adagyahay wax kala qaad iyo ma laha sidaa unbaa la yeelasa yani qaaraha xanafiyadoo kale waa la qodaa bay leeyihi in la qoday kaarbadiyada iyo waxyaabahan hadda yaallana waa un dhul dhulkii camal uga biyaha kor looga keeno saas loo dhaqo meelaha qaarkood dadka ka najaasa gaarayso tishuuyuu soo qabanaa tishuuga ku tirtiraa waa ka socdaa ama tishuuga waxyar biyo intuu ku qooyo ayuu meeshii marinaa istiraasho kaloo kor ka marinaa weli meeshii wax najaas najaas saas looma daahiriyo walidaalika dadka masaajidda ka shaqeynayo oo yacni nadaafadda masaajidda loo xil saaro waa in dahaarada la baro waay sida loo dhaqo hadduu masaajid najaasoyo haddii kale lacag leh in lagu siiyo wixiina aysan aqoonin dadka salaadoodii qatar ku yihi waan aragna kuwo badanoo si qaaldaro wax u dhaqahay oon ogeyn iyaga ayb qaala baabun ay hada hada kani baabun baab weeyaan alardu dhulka yudahiru bacduhaa bacdan qaarkeed qaarka kale dahirayo yacni dhulkii qaarkeed qaarka kale nadiifinayo wabihi qaala xadaanaa hishaam bnu cumaar qaala xadaanaa malik bnu anas qaala xadaanaa moxamed bnu cumaarata bni camr bni xasmin wahuwa almadaniyu saduuqun yukhdi can moxamed bni ibraahima bni alxaari ataymiy can umi waladin licabdiraxmaan ibni cawf waa mubhama lama garanayo can ummi waladin licabdiraxmaan ayaa qoran nusaqa usuul khaiya saas ummi waladin licabdiraxmaan tirmidina sidaas ugu soo arooray nusaqa madbuuca waxaa ku yimid can ummi waladin liibraahiima bni cabdiraxmaan can ummi waladin liibraahiima bni cabdiraxmaan wahuwa kadalika cinda abi daawuud wagayrihi abu daawuud saasay ugu soo aroortay laakiin halkan iyo tirmidi can ummi waladin licabdiraxmaan ibni cawf wa ashaara almiziyu fi tuxfati wuxuu ku ishaaray ilaa riwaayati tirmidiyi wa jacala riwaayata bni maajahna wuxuu ka dhigay ka riwaayati abi daawuud oo kale oo wuxuu yihi can ummi waladin liibraahiima bni cabdiraxmaan faاstadraka alxaafid bnu xajar fi nukati dhiraaf ayuu istidraaguu ku sameeyey faashaara ilaa anahu cinda bni maaja kamaa ahbatnaa sidaan u hadda can ummi waladin licabdiraxmaan wasaxaxa tirmidiyu caqiba alxadiidi anaha ummu waladin liibraahiima bni cabdiraxmaan tirmidina isaga wuxuu saxiix yeelay markuu soo arooriyey kadib anaha ummu waladin liibraahiima bni cabdiraxmaan marka aabbaha in loo nisbeeyo wiilka in loo nisbe wax dhiba male wiilkaagu wuxuu leeyahay adigana waa leedahay anahaa sa'lat uma salamata bay su-aashay zawja nabiy sal l slama qaalat waxay tihi inii aniga imra'atun haweeney baan ahay utiilu daylii faraqyadeeda yani maradeyda faraqeeda waan dheereeyaa fa amshii waxaan ku soconayaa fi lmakaani alqadir meel wasaq ah faqaalat waxay tihi qaala rasuulu lah sal slam nebigu wuxuu yihi yudahiruhu maa bacdahu waxa ka dambeeyaa nadiifinayo ayaa dahiraya waxa ka dambeeya dahiraya marka maxaa laga wadaa waxay leeyihin akaru ahlilcilmi najaastu hadday tahay najaas qallalan meel maalan najaasteedu qallalan tahay soo martay dhul kaleo haddana dhulkaas marka dhul wasakha ama najaasteedu ay qalalantay soo martay dhul kale ay haddana martay oo ka dambeeyo oo nadiif ah qofkaas waxba kama waxba kama najaasoodin laakiin najaas qoyan oo maradeedii taabatay oo la hubo keliya waxay ku daahiroobaysaa dhul qallalan oo engeganood martay ayay maradaa ku daahiroobaysaa sax ma ah laazim in la dhaqo waay taasna ayb walidalika alxaafid ibn اlmundir wuxuu leeyahy fi lawsat waqad ikhtalafa ahlu اlcilmi fii macnaahu fakana axmedu yaquulu laysa macnaahu ida asaabahu bowlun huma mara bacdahu cala اlardi anaha tudahiruhu saas maaha macnaha walakinahu yamuru biاlmakani fayaqdaruhu fayamuru bimakanin adyaba minhu fayudahiru hada daka walaysa cala anahu yusiibuhu shayء waxba ma asiibayo marada waxay soo qaadanaysoo najaasa meeshaan ma tahayo keliya dhul wasaqay martay ku kaloo nadiifay martay waa isqaadanayaan yani haadihi bihaadihi wa kaana maalikun yaquulu imaam maalik wuxuu dhihi jiray alardu tudahiru bacduhaa bacdan ayay dahiree inamaa huwa an yadaca alarda alqadira dhul wasaqow ku joogsanaa uma yadaca alarda alyaabisa annadiifa ayuu ku istaaga dhulqalalan oo nadiifa qaala yudahiru bacduhaa bacdan faama anajaasatu radbatu najaasada qoyan midla albawli wagayrihi yusiibu hawba oo marada asiibaysa ou bacda aljasadi xataa yurdibahu ilaa ay yacnii qoyaankii marka marada uu saameeyo jirkii saameeyo faina dalika laa yajziihi dhulow soo maray u gudi mayso walaa yudahiruhu ila alqaslu dhaqid unbaa marka dahiraya taas whada ijmaacu lummati waa ijmaacu lumma haddii marka aada hubto saxaro qoyan maradaada ay taabatay soo martay dhul kalena aada haddana marto maradaada ay ku qallasho najaastii waa inaad dhaqda maradaada daahir maaha lanna najaastii horaa qoyan ama xadiidku wuxuu ka hadlayo dhul iska qallalanoo midna wasak yahay oo najaas dhex taallo meel kalena ay qalalan tahay taas waxba kaa dhibi mayso iska waana wa kaana ashaaficiyu yaquulu imaamu shaaficina wuxuu dhihi jiray fii qowlihi yudahiruhu maa bacdahu inamaa huwa maa jura waa wixii la jiiday calaa maa kaana yaabisan wixii qalalnaa laa yaclaqu bihawbi minhu shay-un marada aynan ku dhegaynin faama idaa jura calaa radbin falaa yadhuru ila bilgasli walow dahaba riixuhu wa lownuhu aharuhu hadduu raba ha tago najaaso oo xukmiye eh iska iska noqonay markaas ayb wabihi qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa ibraahim ibnu ismaaciil alyashkuriyu wa yuqaalu atabaan majhuul اlxaal min afraad ibni maaja can ibni abi xabiiba wa ibraahim ibnu ismaaciil ibni abi xabiiba ضaciifu can daawuuda bni اlxusayn can abi sufyaana mولى أbي أحmed mولى بن أbي أحmed ثqة xadيث في الكتب الستة عن أbي هuريرaةa qاala qiila ya rasuul الlah إna nuriid الmasجida baan rabnaa fanaطأu طريiqa نaجiسة ariiq najaasan ku ariiq oo najaas ay taalaan ku joogsanaynaa faqaala rasuulu الlah صلl ل slم alأrض yuطahiru bacضuha bacضا xadiidkana ninkaa majhuulxaalka iyo ninkaa ضaciifkaa ku jira وبه qال xdثnا أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثnا شhريك عن cبدالله بن عيسى عن موسى بن cبدالله بن يزيد هو الخطني ثقة عن امرأة من بني cبدالأشhل qاaلت waxay tihi سألت النبي waa صxaabiyad marka سألت النبي صلى اه علي وسلم نبgaan su-aalay faqلت إna بynيi وبyn المسجد طريiقا qadرة ريq qاala fبعdha طريiq أنضف منها gadaasheed dariiq nadiifa ka nadiifsan ma ji ma yahay qultu nacam haa qaala fahaadihi bihaadihi fahaadihi tani tu'khadu bihaadihi baa loo qabanaa waa waxaa day marka isla qallalan yihiin najaas marka qoyan aynan ahayn hada aakhiruhu wallahu aclam salى اllahu wslam calaa nabiyina mxamedi waalihi wsaxbi